dalka soomaaliya waxaa yimid wasiir dowlaha dowladda ingiriiska u qaabilsan arrimaha afrika waxa uuna gudaha safaaradda dalka ingiriiska ee magaalada muqdisho uu kulan kula qaatay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa cumar cabdirashiid cali sharmaarke socdaal uu isla wasiirkani nairobi ku tegey ayuu waxa uu halkaas kula kulmay wasiirada arrimaha dibadda iyo kan ganacsiga ee dalka kenya waxaana kulammadan ay ka dhaceen xafiisyada wasiiradaasi qaabka kulammada mas-uulkani uu ula qaatay xubnaha ugu sarreeya ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dadka qaar waxay u arkaan in ay arrintaani tahay meelkadhac lagu sameeyey sharafta soomaaliya cabdi maxamed warsame oo loo yaqaano deeq fande waa aqoon-yahan siyaasi ah oo ku nool dalka britain waraysi uu radio daljir siiyey ayuuna ku sheegay in arrintaasi ay tahay wax aad looga xumaado isla markaasna ay jirto dacwad ka dhan ah arrintaasi oo u gudbiyey xafiiska sare ee dowladda britain haddaba cumar lakiman oo ku sugan stuudiya daljir ee abadwaaq ayaa siyaasi deeq fande uu uga warramay arrimahaasi cumar laki waa mahadsan tahay adiga iyo bahda daljir dhammaantiin waan salaamhayaa waxaan maalmo dhoweed soo gaaray waddanka soomaaliya gaar ahaan magaala madaxda muqdisho wafdi uu hogaaminayo wasiir dowlaha arrimaha africa u qaabilsan dowladda ingiriiska markuu muqdisho yimid wuxuu la kulmay madaxda soomaaliyeed ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wuxuuna kula kulmay safaaradda dowladda ingiriiska ay ku leedahay muqdisho ee waddanka soomaaliya taasi oo ah mid aada iyo aada sharaf dhac ku ah shacabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeedba marka horeba waxayd in mataqaanaaye wasiir dowle inay la kulmo wasiire bay ahayd haddaysa dhicinoo oo wasiir dowluhu rabo inuu la kulmo madaxda soomaaliyeed waxayd inuu ugu tago madaxtooyada madaxweynuhu wuxuu leeyahay xafiis inuu madaxtooyada ugu tagay ahayd ra-isul wasaaruhu mid buu leeyay inu ugu tagay ahayd taasna uma dhicina madaxda soomaaliyeed ayaa ekaa ugu tegay safiir inay kula kulmaan waddankii ayaku a iska lahaayeen madaxda ka ahayeen hogaaminahayeen inuu mataqaana ay ay wasiir uu safaarad ku taalla waddankaas madax wasiirka kula kulmaan wax foolxuma ay ahayd oo sharaf dhac ah oo brotocolka iyo iyo mataqaana iyo sharciyada caalamigaaba ku xun bay ahayd arrintaasu arrin shacabka soomaaliyeed en dhibaato weyn u keentay ahayd ka xumaadeen arrintaasna laftigeedu aad baan waddan qaday wasiirku markuu kenya kenya ku noqday kenya wuxuu la kulmay wasiirka ganacsiga ee waddanka kenya iyo kan iyo kan arrimaha dibadda labadaba wuxuu kula kulmay xaafiiskooda see bay ku dhacday madaxweyne soomaaliyeed inaad kula kulanto safaarad gudaheed wasiirona aad kula kulanto meesha la yidhaahda xafiisyadooda ugu tagto taasi waxay kutusaysaa sharaf dhaca oo saysan noo qadirin ognahay dowladda ingiriiska wayna ku mahadsan yihin inay caawiyaan laakiin micnaheedu ma ahan inay mataqaana si xunxun noola dhaqmaan oo si ay mataqaana xoolaa noola dhaqmaan deeq marka markii ay soo baxday arrintan madaxweynaha soomaaliya inuu qaabilo wasiir ka tirsan dowladda britain bal adigu maxaa isku dayo ood samaysay dhinac welibaba arrintaas waa waa ka dhiidhiyey waxaan dacwada ka qoray oo u gudbiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankan ingiriiska ee london waxaan kaloo u qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka ingiriiska waxaan kaloo waraaq u qoray ra-isul wasaaraha ninka wasiirkaasi asagana waa u qoray waana wayna heleen jawaabtiina way waa insha allah waa kuusoo jawaabaynaa dheen sida ugu dhaqsaha badan marka waxaan halkaan mataqaanaa rabaa inaan ka jeediyo shacabka soomaaliyeed iyo madaxda soomaaliyeedba war haysdhiganina meelaan ilaahayna dhigin specially madaxda war nin madax markaad tahay ogow inaad madax tahay waxa madaxweyne madaxweyne la kulmaa wasaare wasaare la kulmaa madax kalena waa la kulmi kartaa laakiin in xafiiskaaga ku qaabisho waa muhiim inaad wixii guud aad meel looga dhicina weeye marka waxaan kaa ka codsanaya arrintan in laga dhiidhiyo meelaan joognaba arrintaanu mataqaana laga kaco aan loo dulqaadan in mataqaana mar dambe aysana dhicin madaxweynaha soomaaliyana waxaan leeyahy inuu raaligelin ka bixiyo ra-isul wasaaruhu inay ku shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo qaranka soomaaliyeedba meel uga dhaceen way jirtaa dad badan oo mataqaanaa de xasan sheekh waa xun yahay waa saas weeye laakiin ogow maanta xasan sheekh xasan sheekh maaha wuxuu adugu ku matalaya waa madaxweynihii soomaaliya magacii soomaaliya iyo calankii soomaaliya sitaa asaga ra-isul wasaaruhu iyo dadka kaleo markaas matalahaya dowladda soomaaliya marka jid waa u leyna hadday khaldan yihiin inaan saxano aan dhahno wartan waa qalad iyo waxaad meesha marteen arrintaanuna marar badan wax soo noqday weye maaha marka ka horreysay hadda ka hor way dhacdo xalana ka dhacday oo airboodka in in safiiro ay wasiiradii soomaaliyeed iyo madaxweynihii iyo kulli ay la kulmaan marka waxaan waxa weyn meeshan maantana dhigay wey waxaan sharaftanadii iyo cizignagii u baabaeen waa saas waxaan qaranimanadii u baabaaday waa saas waxaan mataqaana qolo kastaba noogu tumanayso waa sidaas marka arrintan waxaan filahayaa inaan insha allahu markay jawaabta timaadana waa nin kusoo noqonaya waana nin sheegi doonaa waxay noqoto waxaana ka sugaynaa dowladda ingiriiska inay raaligelin ka bixiso arrintan waa ognahay mararka qaarkood in la dhihi doono mataqaana ammaanka muqdishoa xun laakiin safaaradda waa tagtay say u tagweyda xafiiska mada madaxweynaha waa waxaan meesha ku jirin waa laga yaabaa inay dhahaan dee madaxdiina soomaaliya ay- ayadaa ogolaatay inay meeshaas weydiidi kareen xaq bay ulahaayeen waa ognahay dhibka dhan waxaa keenay waa madaxda soomaaliya inay qaataan waxaana ilaahay badin inay meel xun ays dhigaan taas waxaa ka mas-uula madaxda soomaaliya marka walaalayaal aad baanan kuu mahadinhayaa soomaaliyana way guulaysanaysaa insha allahu jawaabtaasna waa ku waa ka guulaysan doonaa inay dood waanu ku qasbi doonaa dooda ingiriiska inay raalligelin arrintaani ka biciso waana mar kale u mahad celinaya cumar laki iyo radio daljirba aad baanan kuu mahadinaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waana mahadsantihiin
magaalada marka wararka ka iman